haddii aan usoo laabtay dawladda mataqaanaa jubbaland golaheeda wasiirada hadda la dhisay waxaan is leeyahay dawladda hadda waxaan ku qiimeyn doonaa maana lama keenin golihii baarlamaanka lama keenin waxaa sababa loo keeni waayo waxaa kamid ah kalfadhiga baarlamaanka wuu xirnaa dastuuriyana baarlamaanka hadduu xiran yahay oo hawl jirto fadhi aan caadi ahayn iyo fadhi caadiga labada waa la iskugu yeeri karaa waxaan rajaynaynaa sideed iyo labaatanka wixii ka dambeeya inuu baarlamaanka uu soo xaran doono waxaana wixii daliilay wixii sahitaanna aan ku dhex bixi doonaa fadhiga baarlamaanka gudihiisa waa gartay waa gartay marka hadda maxaa idiin muuqda wasiirada lasoo magacaabay maxaa idinkaga dhex muuqda maadaama idinku aad matalaysaan shacabka reer jubbaland
waxaan kuleeyahay horta marka koowaad aniga xildhibaan baan ahay hadda fikirkeyga wixii aan golaha ka dhex dhigi lahaa hadda kamaada kama dhigi karaa media dad hadii lasoo magacaabana o dawlad soo maga dawladda hadda lasoo magacaabo waa dawlad sideed iyo toban wasiir iyo sideed iyo toban wasiir ku-xigeen ah waan is leeyahay miisaanka asaga way qaadi kartaa dawladda jubbaland waa dawlad qaadi karto xag dhaqaale xag siyaasadeedba bini aadan hadii la magacaabo alihii subxaana watacaala unbaa dadkan deeqi karo cabashada way iska jirtaa way jiraan sida maadaama inkastoona dadka hadda aana dhammaan wada aqoonin soddon iyo afartaas qof oo golaha wasiirada soo galay inkastoona la aqoonin intaan ka aqaana dad fiicana mataqaanaa aqoontoodana ay dhisan tahayna way jirtaa oo mataqaanaa aada iyo aada uga fiican inay mataqaanaa ay noqdaan istaagiro inay golaha wasiirada ay kamid noqdaan dadaas leeyahayna mataqaanaa ma noqon karaan iyadana way jirtaa oo isleeyahay mataqaana un kuma filna kuma filna wasaaradahooda marka hadda kama horlacaya waxaan ku sugaynaa fadhiga baarlamaanka waxaana u xili doonaa dawladda iyo dadka reer jubbaland dhammaantood dad istaahila in ay qabtaan xilka oo samaata bixin kara maanta jubbaland inaanu mataqaanaa u xulno ayaan diyaar u nahay waa gartay okay marka in badan xildhibaanada golaha shacabka ayagoo matalaya shacabka ayaga ay markaasi deegaanada kala duwan laga soo doortay ama ay matalayaan marka sidaad sheegtayna dhaliilo way jiraan ay qabaan siyaasiyiin qaar ay leeyihiin qaabka uu axmed madoobe usoo magacaabay golaha wasiirada aysan ku qanacsaneen marka idinku haddii ay markaasi dhaliisha ay badato ma laga yaabaa inaad ku celisaan axmed madoobe soo magacaabistiisa golihiisa wasiirada uu soo magacaabay
qodobkaada weydiisay waxaa noo fasaxaya waa dastuuriyan qodobka soddon iyo lixaad baa fasaxaya golaha wasiirada sododuuba in loo celiyo waxaana rajeynayaa maalinka baarlamaanka la keena go-aanka ugu fiican oon ka qaadano aan ku qiimeyno dawladda uu soo dhisay madaxweynaha inay noqon doonto wixii noo soo baxa wax dhici kara weye ayadana in la celiyana wax dhici kara weye inay marto dawladdaasna wax dhici kara weye laakiin hadda ka hor dhici maayo inaan sii bandhigo fikirkeyga siyaasadeed ma aha laakiin baarlamaanka gudihiisa waxaan ka dhigi doonaa wixii ugu aadan okay ka waran dareenkaada ku aadan magacaabista kale uu ku magacaabay madaxweyne ku-xigeenada uu isbedel ku sameeyay axmed madoobe xildhibaanadu arrintaasee u arkaan
waxaan isleenahay nimanka madaxweyne ku-xigeenada waa niman soomaaliya waa niman reer jubbaland ah in la magacaabo wax mataqaanaa dareen dhila colaadeed oon ka qabna ma jirto
ugu dambeyntii adagoo mahadsan xildhibaane maxaad ugu baaqleh siyaasiyiinta tabashada qaba iyo kuwa aan qabin iyo dhammaan shacabka reer jubbaland
marka hore ummadda reer jubbaland waxaan leeyahay mataqaanaa waxaad weheshataan waxaad qaadataan samarka ninkii maanta wasiir helo waxaa laga yaabaa saddex bilood ama lix bilood kadib inuu tago ama inuu ka geeriyoodo nin ku waaraya ma jirto ni walbana waxaan la wariirto way soo maraysaa in mataqaanaa nin kasta oo xilqasi inala shaqeeya ayaan ummadda reejibalaan ugu baadanaa waniyaa wixii waa dawladiina u sumra oo future fiican iyo mustaqbal caruurtiina ugu taga taariikh ay noqoto dawladaha kale oon dariskanaayana aan ku daydaano samir qaata samir qaata samir qaata samir qaataan intaas ayaan ugu dardaarimnaa ummadda soomaaliyeed iyo reejibalama dhammaantood